إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha hoose ayaa dooratay suldaan cusub oo ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbooyinka ayaa kulan cilmiyeed u qabtay dhallinyarada ku nool magaalada jilib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaallo toos ah iyo qaraxyo ku weeraray fariisimayaal dhowr ah oo ay magaalada muqdisho ka degan yihiin askarta dowladda federaalka waxaa la weeraray ciidanka kenya ee duulaanka ku jooga deegaanada kulbiyow iyo taabta oo ka tirsan gobolka jubbada hoose saaxiir iyo askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu toogtay fagaare ku yaala deegaan hoos taga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan abaalmarino qaali ah ayaa la guddoonsiiyey haween daaciyaad ah oo ka qalinjebiyey machad ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka warka dibaddana ku dhowaad labaatan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska hor imaadyo ka dhacay daanta galbeed u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan intaanan warka gudagelin bal marka hore aan isla dhegaysanno qadar yar oo goosgoos ah يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن
waayaha adduunyada wakhtiyada isguraya wararka isdhaafaya weriyaad u tahee maxaa cusub walaalle wacaal daray ah igahoo war xasaasi ah iga qabo dabadeedna weelee oo si wacan u daawo waa filim ay soo waddo mu'asasada alkataa'ib muxuu yahay filimku af jooga looma adeego isagaa is sheegaya
magacaygu waxaa yidhaahdaa cali walaashiiday baad waxay tiri shaqa ku waaya markii aa weydiy shaqada maxay tahay ayaa dhahay shaqada waxay tiri anaa wato nimankan oo nisali dhaha la dhahayo aa loo shaqaynaa alkataa'ib ayaa ballan qaaday in ay soo gudbin doonto filim saamayn leh oo aad wax badan ka ogaan doonto ee noqo qofka ugu horeeya ee daawada
الله سبحانه وتعالى وحو يلي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين waa dadkii hanuunka inta iib geeye baadida soo gatay xaqay suuqa geeyeen xaaraantay soo qaateen iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen wahaa kada tijaaradooda kuma ribxin mana ribxi doonaan mana guulaysanayaan weligood xaqiiqadu noocaas weyaan كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن
mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha hoose ayaa dooratay suldaan cusub oo ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka warkan waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir beesha boqol hore oo ka mid a beelaha dega gobolka shabeellada hoose ayaa doorta naqiib cusub oo ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu caleema saaray cabdisalaam macalin abuukar oo loo doorta naqiibka cusub ee gobolka shabeellada hoose munaasabadda lagu doorta naqiibka waxaa kasoo qaybgalay waxgarad kala duwan iyo culamaa udiin suldaanka guud ee beesha boqol hore oo ka hadlay munaasabadda ayaa dardaaranno kala duwan u jeediyey suldaanka la doortay ilaahay baa mahad iskule mahad lahan koobo korna bidaayi iyo nihaaye aan lahayn ilaahay nicmooyin iyo tiryaan hadduuna arn wal tirsimaw ma jaran madyaada korkaalay tiryaada arti wali madaga laha ku bilaawo ila lugaada ku jeeyta nicmada usukiin suubi hoobaad is arta nicmooyinkaas tiri ma tiri korto isku dhaaf wali kalaha ku heli marka allahaasaa mahad isugu naati awalan wa aakhara ilaahaygaasa mahad isku le uma mayba mahadan sugnaatay walaayada islaamiga ee ha ku qayb gali ee may leeraay shirkun kange ee boqol hore ka dooradaasi naqiiq hibadii boqol hore kumid eh taas intaasa sinkareeda mayla dada walaalka mas-uulka nakawaalani oo geeka boqol horaa dooradi shabeellada hoose waa gobol dhan wa gobolkaas boqol hore adi wakiil unku eh sheekh umadaasnay koonfaraasa hoggaan dhab eh sidoo kale suldaanka ayaa loo dardaarmay inay iswaafaqaan ficilkiisa iyo qowlkiisa axmedkin kuba oo bacda eexata ilaahay qiyaamadkii laga saarsamay godkaana haddii alkii roonyaxmi ilaa seerason adi ogaada doonto ilaahay ma ogol eh ma ummada muslimiinta eh qofka mayl ku faday kelmadiisu afku ku hadalaw iyo nay kan ee dalbagan ka qarsan ina midooba hoob la koowaaye ummadan an garsooro waayta reer qabiil ada sheenta berri kuwan wal ada la kooyti od dulum eh una ma- maakin dooran naqiibka cusub cabdisalaan abuukar ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda
beeli boqol horan iyo doorati iyo malaagadii waaligan ku dhiibgali inti qaraabee ku dhiibgali kulligii maasini mujaahidiintan in garab suruma horta waan surina hatan ma surina meeraan dooradin an malaag ni malaagay waakay wakiil ahaa malaagadii oo saraysi in malaagadii wakiilka wakiil ahaan wakiilmadii liin doorkii qaaday
beelaha soomaaliyeed ee ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ayaa waxay doortaan suldaanno ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbooyinka ayaa kulan cilmiyeed u qabtay dhallinyarada ku nool magaalada jirib sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed amiin
kulankan oo ahaa kulan cilmiyeed u gaar ah dhallinyarada ku nool magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee gobolkaas waxa uu ahaa kulan lagu baraarujinayo dhallinyarada ku dhaqan magaalada jilib laguna fahansiinayo doorka ay dhallinyarada islaamka ku leeyihiin iyo waxyaabo kale oo badan muddo saddex maalmood ah oo uu socday kadib ayaana lasoo gebagabeeyey waxaana xafladii gunaanadka kasoo qaybgalay culimo ducaad waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mid ka mid a dhallinyaradii qaybta ka ahaa dhalintii loo qabtay kulan cilmiyeedka ayaa ka hadlay waxa uu ka faa'iiday kulankan muntadahan wuxuu noo socday saddex maalmood duruus badanna waa ka faa'iidnay culimo badan waa noo timid taariikh badan iyo wax badan oo macluumaad badan naga qarsoonaa waan fahanay waan ka faa'iidnay maktabu tarbiya watacliim waxaan ka codsanaynaa muntadahan in noo soo celceliyaan si aan aqoon usii korarsano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan ka warbixiyo muntadahan muntadahan waa muntadihii ugu horeeyey ee noocii ugu horeeyey lagu qabtay muntada ah haddaan dareenkayga ka cabiro ee waan ku faraxsanahay muntadahan in looga qabto waxaana dhihi lahaa een, maktabka tarbiya tacliim waxaan ka codsanaynaa in een, noo soo celceliyaan in badan badan badan sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradkii kasoo qaybgalay xafladda ayaa gunaanadkii dardaaranno muhiim ah siiyey dhalinta iyagoona ku baraarujiyey howsha laga doonayo waxaa weeye dhallinyaraduna qiimo badan ayay leedahay qofku markuu soo korahayo waxaa weeye markaas aad tana la gudboon tahay qiimana wuu leeyahay oo naftiisuu wax taraa waalidkiisuu wax taraa macallinkiisuu wax taraa markaas ayaa qofku qiimo leeyahay markuu wanaagsanaadoo wax barto waxaa lagu cisoobaa oo sharaf lagu helaana waxaa weeye waa shareecada islaamka waxaa la rabaa inaad muxuaha dhegaha furtaan waddanka jiilkii dambe oo hadda ku soo socdayaa tihiin dowladda islaamka eh oo hadda soo socoto inaad adiga madax u noqotaanaa la rabaa sheekh abu muslim oo ka mid ahaa culimmadii lagu casuumay kulanka ayaa soo gudbiyey dowrka ballaaran ee dhallinyarada kaga aadan fidinta diinta islaamka isagoona tusaalooyin usoo qaatay dhallinyaradii saxaabada أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير راح إيو أهل كيسي واحد نبو كتغي إسلامك كفا في مقالة مدينة نبو سكوسة وشبك عن معاذ بن جبل مقالة يمن انتو تغي يمن ونبو إلهي سباب وقنقي أسامة بن زيد ويل دليرو أهل لباتن أنقارين jeyshka islaamka oo dhan baa loo dhiibay ilaa uu soo jebiyey gaaladii isagoo guulaystana soo noqday cali ibn abi aalib wiil dhallinyaro u ahaa geesi buu ahaa maxaankaysa saaxaadka iyo nisaarka lagu yaqaano dagaalkii baderna waad aragteen wacdarihii uu ka dhigay lama soo koobi karo dhallinyarada dowrka ay ku lahaayeen diinka ilaahay inay u hiiliyaan oo dagaalada xaggeeda ha noqoto cilmiga faafintiisa ha noqoto sakinimada ha noqoto bulshada oo muslimiinta wax loo qabto ha noqoto dhallinyaradu sidaasay ahaayeen macaasidoo laga fogaada ha noqoto dhallinyaro waxay ahaayeen iftiimaya waxa uu noqonayaa kulankii labaad oo muddooyin isku dhow uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta u qabto dhallinyarada magaalada jilib dhowaan ayaana magaaladaasi waxaa ka dhacay kulankan la mid ah oo u gaar ah haweenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaallo toos ah iyo qaraxyo ku weeraray fariisimayaal dhowr ah oo ay magaalada muqdisho ku leeyihiin askarta dowladda federaalka warkaas iyo war kaloo ku aadan weeraro lagu qaaday ciidamada kenya ee saldhigyada ku leh deegaanada kulbiyow iyo taabto waxaa halkan ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xal howlgalla ka fuliyeen gobolka banaadir iyo sidoo kale gobolka jubbada hoose haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho silsilada weeraro ah ayay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen halka loo yaqaano cali agoon ee xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa isla banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal ku qaadeen isbaare u taallay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ka tirsan kuwa dowladda federaalka islamarkaana isbaarada u taallay ayaa lagu weeraray halka loo yaqaano biyodegga ee xaafadda suuqa xoolaha ee isla degmada hiliwaa howlgallada xalay ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa saldhigga dhismaha shabeelle ee deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen xaafadda badbaado ee degmada dharkeenley guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale qarax beegsadeen fariisin sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan sidoo kale qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda carafaad ee degmada yaaqshiid weerarada isdabajoogga ah ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay kusii badanayaan magaalada muqdisho kuwaas oo beegsanaya xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka shalay ayay ahayd markii dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho lagu jabiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana dagaalkii shalay duleedka magaalada muqdisho ka dhacay looga dilay ciidamada dowladda federaalka toddoba askari halka sidoo kalena shan iyo toban kale looga dhaawacay oo ay saraakiil ku jiraan iyadoo gaadiidna laga gubay dhanka gobolka jubbada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada kenyaatiga ay ku lahaayeen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xere sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya ciidamadan kenyaatiga ah ee xalay weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka kulbiyow saaxir iyo askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu toogtay fagaare ku yaala deegaan hoos taga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xukunkan oo ahaa mid xadduriddo ah ayaa lagu fuliyey laba ruux oo mid uu ahaa saaxir in muddo ah ku shaqaysanaya sixirka midka kalena uu ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka fagaare weyn oo ku yaala deegaanka booca ee gobolka hiiraan ayuu ka dhacay xukunkan waxaana goobta soo xaadiray dad fara badan labada nin ee xukunka lagu riday ayaa magacyadooda lagu kala sheegay macalin yuusuf axmed cuhmaan oo soddon iyo siddeed sano jir ahaa iyo cabdiraxmaan nuur shiiqow oo labaatan iyo shan jir ahaa waxaana lagu soo eedeeyey midka hore ee saaxirka ah sida ay sheegtay maxkamadda inuu sixirkiisa ku dhibaateeyey dad badan halka ninka kalena lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa askarta dowladda federaalka eedda maxkamadda kadib qaadiga ayaa ugu horrayn soo bandhigay qiraalka uu bixiyey ninkan saaxirka ah wuxuuna kaga jawaabay sidan haa waa jirtaa inaan ahay saaxir dadna aan ku dilay dadna aan ku dhibaateeyey kutubta anaa iska leh waxaana ka dhaxlay abkoogay ismaan maxamuud waxaan ka shaqaynayay shaqadan sixirka ah muddo shan iyo toban sano kadib maxkamaddu waxay baartay eedaysanaha caafimaadkiisa waxayna u caddaatay inuu caafimaad qabo xukumaha labaad waa cabdiraxmaan nuur shiiqow oo ay maxkamaddu ku eedaysay inuu ka tirsanaa askarta dowladda federaalka wuxuuna markii loo soo jeediyey eeddaas ku jawaabay sida tan
intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sidan waa sax in aan ku biiray ciidanka murtadiinta labada kun toban sideed waxaana qaatay tababar lix bilood ah waxaana ka howlgali jiray buuluburte waxaan ahay askari boolis ah kadib waxaan qortay ciidanka gorgor muqdisho ayaana loo qaaday waxaana loo furay tababar tababarkii oo laba bilood socdo ayaan ka soo tagay waxaan aaday beledweyne muddo ayaan ku maqnaa hadda ani oo ka imaaday beledweyne kuna sii jeedo buulo burde ayaa la ii soo qabtay
intaas kadib qaadiga ayaa fagaaraha ka sheegay xukunka nimankan iyo adilada loo cuskaday maxkamaddu waxay xukuntay sidatan kow falka lagu soo eedeeyey macalin yuusuf inuu yahay saaxir labo in la gubo kutubta sixirka oo abkowgiisa ka dhaxlay saddex in lagu fuliyo macalin yuusuf cismaan dil toogasho ah sidoo kale falka lagu soo eedeeyey cabdiraxmaan inuu yahay mid riddo ah in lagu fuliyo xukun xadurridda ah kaasoo ah dil toogasho ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday kow qowluhu tacaala fii suurati albaqar aayadda boqol iyo labaad واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية sidoo kale wuxuu sheegay adilo kale oo la xiriirta xukunkooda وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف عن بجالة عبد أنه قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه marar badan ayay xukuno nuucan oo kale ah ka dhaceen fagaarayaal waaweyn oo ku yaala deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan abaalmarino qaali ah ayaa la guddoonsiiyey haween daaciyaad ah oo ka qalinjabiyey machad ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka maxamed daahir calasow ayaa warbixinta warkan inoo soo jeedinaya shahaadooyin iyo hadiida ay ka mid yihiin dahab ayaa la guddoonsiiyey ilaa iyo soddon iyo toddoba gabdhood oo ah haween daaciyaad ah oo ka qalanjabiyey machadka khadiija bintu khuwaylad ee diyaarinta daaciyaadka degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka munaasabadda shahaadooyinka lagu guddoonsiinaya ardayda waxaa ka soo qayb galay culamaa udiin odayaal dhaqan mas-uuliyiin ka tirsan xarakada iyo qaar ka mid ah waalidiinta ardayda bixinta jawaa'ista waxaa ka horeeyay bandhig cajiib ahaa oo haweenka ay ku soo bandhigeen gudaha macadka رسالتي إلى المرأة المسلمة التي ما زالت تعاني من حرب شرسة من قبل أعدائها من الغرب الكافر الذي يريد سلب كرامتها وعفتها وانتهاك عرضها فأقول لك أيتها العفيفة الطاهرة الأبية ويا من تمسكت بعقيدتها المستمدة من الكتاب والسنة المطهرة ويا من التزمت بتعاليم دينها الحنيف وتخلقت بمعالي الأخلاق وأسامي الآداب ويا من لا تعرف سوى الإسلام دينا ولا سوى منهج المختار صلى الله عليه وسلم نهجا فإن أعدائك أعداء الإسلام بل أعداء البشرية قاطبة يريدون أن يجعلوك أداة تدمير وإفساد للمجتمع kaalinta koowaad waxaa gashay seenab cabdulaahi maxamed kaalinta koowaad ayaan galay kitaabka musaxafka iyo qadar dhan lix garaanoo dahaba iyo shahaada shan alxamdulilah aadaan ugu faraxsana kaalinta labaad waxaa gashay xamna cabdulaahi cabdiraxmaan kaalinta aan galan waa kaalinta labaad jaa-isana waxaan u helay musxafka qur-aanka kariimka iyo dahab qadarkiisuu dhan yahay afar garaanoo dahaba iyo shahaado ifraax cabdulaahi cabdulqaadir waxa ay gashay kaalinta saddexaad anigoo a magacay ifraax cabdulaahi cabdiqaadir oo dhigta macadka khadiija binti khuwaylid waxaan soo qaadan kitaabo badan halkaan laguna soo koobi karo dhowr kutub ayaan ka sheegaya qur-aanka kariimka waxaan ka qaadanay tobaniyo shan jus tafsiirkan tobaniyo shan jus xadiiska waxaan qaadanay buluuqul maraam mukhtasar saxiixi muslim fiqiga waxaan ka qaadanay yaaquutu nafiis abushujaac towxiidka waxaan ka qaadanay sidoo kale aclaamu sunnati almanshuur sullam ulwusuul waxaan helay saddex garaam oo dahaba dhinaca akhlaaqda waxaa ku horeysay nimco maxamed cabdulaahi oo lagu abaalmariyey konton dolar maamulka macadka iyo macalimiinta ayaa sidoo kale lagu abaalmariyey lacag qaar ka mid a waalidiinta goobjooga u ahaa xafladan ka dhacday macadka khadiija ee degmada saakow oo goobta igula hadlay waxa ay sheegeen inay ku farxeen waxyaabaha la baray ubadkooda waalidiintii haddii uun aniyada aan ka faraxsan maynaynin sheegay cilmiga iyo baradeen imuusan barayin xifdi culammadii hore may arri jiraan la aray cilmo musqulakiin la galaan cilmo ma ay arri jiraan la aray bimacnaa may liina jeede xifdiga iyo maaragta yaa xifdiyi jiraan culamada cilmiga xifdiyi jiraan gabdhoon cilmigii iyo baradayaan may inbadayin la aray xifdi inbadayin marka may ballanaa waalidiintii markuunaana may ballanaa jazaahumullahu khayr dadkii dadkaan hasaari alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay baa mahaddaas iskale farxaddaasna gaarsiiyey ilaahay baa ku mahadsan ubad ayaa meesha noogu qalinjabiyey muddo laba sana ah noosoo waxbaranhayay ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah alxamdulilah baan leenahay ugu dambayntii maamulka macadka ayaa waxa ay ka warbixiyeen munaasabadda ka dhacday gudaha xarunta macadka khadiija degmada saakow oo sanadkan kun afar boqol afartan iyo afartan hijiriga soo saaray dufcada labaad ee macadka macalimaan horaa joogtay oo gabdho ah oo waxbarayay dadka gabdhaha kale waxbarayay haddana gabadho kaleoo macalimiina ku soo biiray ayagana waxaan leenahay ku soo dhowaada macalimnimada insha allah waa khayr iyo nicmo inaad idinkana wax siyaasataan dadkana waxba sii bartaan oo wixii aad sii barataan aad sii bixisaan ayaan u dardaarmaya gabdhaha insha allahu taala maraakista iyo macaahida xillidii hore waxaan soo marnay iyadoon duruus aysan lahayn maraakisto kale aysan lahayn muqararaad hadda waxay leeyihiin muqarar markasku inuu muqarar ku soo maro afar qayb ilaa afar fatro ah muqararaadka markay dumarka soo dhammaystaan kadib iyo gabdho waxay soo gelayaan macadka macadkuna wuxuu leeyahay asagana muqarar lagu soo qaa lagu qaadanayo ilahay waxaan uga rajaynaynaa marka gabdhahan inay noqdaan gabdha ka faa'iidaystay da- ducaadna noqday magacoodaba waa sidaas icdaadu daaciyada
si kastaba ha ahaatee horumarka dhanka waxbarashada dumarka ayaa si weyn looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaana wilaayaadka ka furan maraakiis iyo macaahid kuwaasi oo lagu talagalay inay daboolaan baahida waxbarasho ee ubadka lagana maarmo ragga waxbaraya dumarka ku nool wilaayaadka islaamiga ah
halka warkaas aad kala socotaan oo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ku dhowaad labaatan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iska hor imaad ka dhacay daanta galbeed ciidanka yahuudda ayaa saakay duulaan ku qaaday magaalada jiniin oo ka tirsan daanta galbeed ee dhulka falastiin waxaana halkaas ay ka geysteen tacadiyo hor leh ugu yaraan hal ruux ayaa ku shahiiday toddobiyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ay ciidamada yahuuddu ka geysteen kaam ku yaalla magaalada jiniin kadib iska hor imaad ka dhacay halkaas oo u dhexeeyey dadka deegaanka iyo askarta yahuudda ee duulaanka soo qaaday wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa sheegtay in ruuxa dhintay uu ahaa wiil dhallinyaro ah kaas oo u shahiiday rasaas kaga dhacday qeybaha sare ee jirkiisa ciidanka yahuudda ayaa sidoo kale halkaas ka geystay tacdiyo ka dhan ah dadka deegaanka oo ay ka mid yihiin raaf ay kula kaceen dhallinyarada muslimiinta iyo burburin ay u geysteen guryo dhowr ah warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa